Bulshada deegaannada hoos yimaada degmada Hadaaftima ee dowladda Puntland ayaa waxaa soo food saartay biyo yari daran iyadoo cillad soo wajahday ceelka ay biyaha ka dhaansan jireen dhammaan bulshada balse ay tani ku tahay caqabad aad u weyn goob aad uga fog biyo raadsadaan dadka dhammaanna aysan awoodin guddoomiyaha degmada Hadaaftimo ku-xigeenadiisa iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada dowladda Puntland ayaa kormeer ku tagay si ay u soo arkaan xaaladda halkaasi ka jirta ee dhanka biyaha isla markaana wax looga qabto bulshada biyo la'aanta ay haysata kulan ay isugu yimaadeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanka oo uu hogaaminayay guddoomiyaha degmada Hadaaftimo ayaa sharaxaad ka bixiyay biyo la'aanta haysata marka waxaanu ka camaraynaa kow ceel baan u baahannahay degdeg oo emergency in loo sameeyo biyo la'aan baa jirta waxaanu markaa mandaqadu ay ka cabanaysaa waxaanu doonaynaa ceel degdeg ah oo emergency ah in loo qodo halbowlihiibuu ceelkan oo ahaa hadday tahay heer wakaaladeed iyo dowladdaba madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu si degdega hawshaa wax nooga qabto waayo waxa weeyaan mandaqadan ama magaalada hadaaftumo dadka biyaha ka cabbi jiray ilaa lix kun oo qof waa ahaayeen marka sidaa darteed aad iyo aad baa loogu jilicsan yahay waxaannu doonaynaa codsigaa aannu codsannay waftiguna inay naga qaadaanin madaxweynaha naga gaarsiiyanin madaxweynuhuna uu si degdega waxa weeyaan wax nooga qabto oo hawshaa uu ka qabto oo ceel degdega oo emergency noo sameeyo waayo ceelkii waa rajabeel wax rajo uu leeyahay ma jirto xalaytona waxaa yimid qoladii kaamaristayaasha ahaa iyo injineero dabadeedna waa ay ka quusteen waxyaan ceelkani waa ka guuris layskumana dayi karo samayntiisa sidaa darteed mar koowaad iyo mar labaadba waxaannu ka codsanaynaa wafdiga ballaaran ee heer wasiir iyo heer kuxigeen wasiir ku-xigeenba leh waxaan doonaynaa inay codsigaas naga qaadaan madaxweynahana naga gaarsiiyaanin madaxweynahana waxaannu ka codsanaynaa siciid cabdulaahi deni hawshaa iyadaa inuu xil weyn iska saaro oo ceel degdega oo emergency ah noo bilaabo oo noo qabto waxaan doonaynaa ceel degdega in naloo sameeyo baahidu way badan tahay xilli abaareed weeye xilli aad u adag weeye cidina idinka warrami mayso dadkii soo qaxayna waa ay joogaanin miyigiina hadda waa nagu soo noqdeen oo markii hore way guureen haddase waa ay soo noqdeen marka culays badan baana dul saaran ceel ma aanu haysanno ceel degdega ayaannu waxaanu u baahannahay in alu sameeyo wasalaamu calaykum sida guddoomiyuhu idiin sheegay dee ceelkan ummad iska dhanbaa ku noolayd oo magaalada hadaabtimo ah ceelkaasu waxaa weeyaan marka wuxuu ahaa halbowlihii dadkuna dee biyahaa lagu noolaadaa biyalaan cidna ma noolaato magaaladana waa la isugu soo qaxay ilaa ceergaabo marka waxaa weeyaan waxaan rabnaa ceelkii waa ka guuro waa kansel maanta waxaan rabnaa madaxweynaha iyo waftidu inay naga gaadhsiiso in ceel degdega naloo qodo oo yacni markaa iyadaa dhicisku waxaa layidhi inta birta loo soo siduu bakhtiyaa dee kolley intaa la qodaya laftigeeda waxaan uga baahannahay de gargaar kale ilaa dadkii waxaa weeyaan waxa ay ku noolaayeen oo ka cabbayeen hadday mandaqadan tahay mid biyo iyo mid madagaalaba iyo mid qaxootiyaba ceelkaasay ahaayeen ceelkiina maanta indhihiinna u macallina marka waxaan leenahay boqolkiiba boqol yacni marka iyadaa waxaannu ka rajaynaynaa arrintaa in naloo soo degdego oo yacni marka iyadaa ceelka aad madaxweynaha naga gaadhsiisaan